bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsanaa khiyaarta aynu jecelnahay oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin jimcaha taariikhdu ay ku astaysan tahay soddonka bisha janawari sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadi wardheer oo dhan shir jir ayada uu maanta ku qabtay magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland wasiirka amniga ee maamulkaasi ahloor ayaa waxa uu kaga warbixiyey markab la sheegay inuu kusoo xirtay dekedda magaalada berbera kaasoo la sheegay inuu sido hub iyo sidoo kale gaadiid dagaal oo ay leeyihiin al-shabaaba alloore ayaa shirkiisa jaraa'id waxa uu sidoo kale kaga hadlay xiriir dhowo uu sheegay inuu ka dhexeeyo maamulka somalilan iyo sidoo kale ururka al-shabaab kaasoo baryihii lasoo dhaafay ay ka digayeen maamulkaasi waxa uu sidoo kale ugu baaqay beesha caalamka iyo dowladda federaalka ee soomaaliya in hubkan iyo sidoo kale gaadiidka dagaalba uu khatar ku yahay deganaanshaha dalka soomaaliya sida uu ka dhawaajiyey wasiirka amniga puntland cismaan alloore dowladda puntland ee soomaaliya waxay si dhow ula socotay markab siday hub iyo gaadiid dagaal oo bisha afar iyo labaatankeedii janawari labada kun iyo shan iyo tobankii kusoo xidhtay marsada magaalada berbera markabkaas oo maamulka somalilan uu shaaciyey inuu yahay markab hub iyo gaadiid dagaal sida oo si qaldan ugu soo xirtay dekedda berbera isagoo aan wax ogolaansho ah ka haysan somalilan haddaba dowladda puntland ee soomaaliya waxay ku wargelinaysaa dowladda federaalka soomaaliya dowladaha dariska ah iyo beesha caalamkaba in hubka ka degay somalilan uu khatar ku yahay ammaanka guud ee soomaaliya isla markaasna dowladda puntland waxay ka digaysaa colaaddu hor leh oo uu sababi karo hubka hubka dhumaalaysiga ah ee laga dejiyey dekedda berbera dowladda puntland ee soomaaliya waxay horay u sheegtay iyo marar badanba in maamulka somalilan uu xiriir dhow la leeyahay ururada xag jirka ah ee shacabka soomaaliyeed dhibaateeya ku haya gaar ahaanna ururka al-shabaab sidaas darteed waxaa dowladda puntland ka digaysaa in hubkaas uu gacanta u galo ururka al-shabaab gaar ahaanna kooxda ku dhuumaalaysanaysa buuraleyda galgala ee puntland wabilaahi towfiiq ma jira wax cadayna uu soo bandhigay wasiirka amniga ee maamulka puntland ee ku aadan sheegista doonidan la sheegay inay kusoo xiratay dekedda magaalada berbera ee maamulka somalilan ayadoona beryihii lasoo dhaafay hadallo aan wanaagsaneyn hawada isu marinayeen labada maamul taasoona ku aadan deganaansho la-aanta dalka soomaaliya oo dhinacba dhinaca kale uu ku eedeynayay hal ruux ayaa ku geeriyooday qof kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray ka gadaal markii qoys deganaa degmada hodan uu kusoo dumay gurigii ay kaga noolaayeen gudaha degmadaasi kaasoona la tilmaamay inuu ka mid ahaa dhismooyinkii hore ee magaalada muqdisho guriga soo dumay ayaa waxaa la sheegay dhibaato inay ka soo gaartay familkii ku noolaa iyadoona maamulka degmada hodan ee gobolka banaadir ay qayladhaan u direen bulshada qaybaheeda kala duwan iyagoona ugu baaqay in gurmad deg deg ah lala gaaro dadka waxyeelada ay ka soo gaartay guriga kusoo dumay ku yaalay gudaha degmadaasi dadka guriga kusoo dumay waa dad degan degmada hodan gaar ahaan waaxda kacaan waaxda kacaan oo ah waaxda labaad ee degmada hodan dadkaas waxay deganaayeen guryihii bololay oo dadkii iska laayeen ay dibadaha jireen oon cid aysan dhisin iska burbursan iska bololay ayay cooshadahoodii ku dhex dhiseen dadkaasu waa dadkii oo qoxotiyaasha iyo barakacyaashii deganaa xaafadda qaybo ka mid ah marka dadku waxay u dhaceen dadku saakit markuu waagu bariyey labadii saac iyagoo iska baraysanhayo qureecanahaya ayaa qaybta barandada kusoo duntay qaybta barandada markay kusoo duntay odagii iyo islaantii iyo laba canug islaantii waa lug bay ka burburtay gacamahana waxbaa ka gaaray murmuruxa odagiina meeshuu ku dhintay isagoo meydayba soo qaadeen isbitaalka keeneen isbitaalka markii la keenena meyd buu ahaa ciyaalkii wax yaroo garaafooyin uma ogiye sida ilaahay waana u sakhiray dadka wax gaareen ama dhintay ama dhaawac ah waa dad dan yar ah waa dad waxaa waaye nolol-maamadkeedu ay laga yaabeen iska xun yahay ummadda soomaaliyeed iyo magaalada muqdisho ku nool gobolka gargar ahaan dadka ku dhaqan degmada hodan waxaan ka codsanayaa ummadaas in walaalahooda qaarna ay geeriyoodeen allahu naxariis intii geeriyootay qaarna ay dhaawac yihiin inay u soo gurmadaan oo kuwa dhintayna ay u soo gurmadaan kuwa dhaawacan ay usoo gurmadaan intaasaan ugu baaqaya kana codsanaynaa ummadda soomaaliyeed ku nool magaalada muqdisho halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer waxaa si aada loo adkeeyay ammaanka degmada dhuusamareeba xarunta gobolka galgaduud iyadoo halkaasina ay ka soconayaan diyaargarowga loogu jiro qabashada maamul shirka maamul samaynta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya oo weli ah mid lagu muransan yahay halka sida dhabtaa loogu martigelin karo kulankaasi ama shirkaasi taliyaha ciidanka degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ayaa waxa uu sheegay in si aada loo adkeeyay ammaanka sidoo kalena laga taxadirayo wax walba oo arqaladayn ah oo ka imaan kara inta shirka uu ka soconayo gudaha magaalada dhuusamareeba xarunta gobolka galguduud sida uu tilmaamay waxa uuna sheegay in saacadihii lasoo dhaafay howlgallo ay sameeyeen ay si adag kaga taxadireen ammaanka degmadaasi xaaladda ammaanka dhuusmareeb oo ah madaxii saldhigga degmada dhuusmareeb sidii hore waa ka bedelay waxaa loo yimid muftiyaal fara badan oo aan yarayna loo yimid ayagana waa soo dhaweynay ilaa shalay ilaa xalay waa soo qulqulayeen ilaa maantadaan iyo bishida waa sugaynaa si wanaagsan oo sharaf leh iyo iyaguna nooga ay uga soo qayb galeen u yimaadeen jirka dhaxana waa kusoo nabadgaleen annaguna nabadgelyadii aad baan u sugnay haddii xaaladda nabadgelyadu aad iyo aada reer sare u tahay waana ka bedelnay siyaashii horeyta oo la arki jiro harag iyo hamiinba si fiicanan gacanta ugu qaban waa laysku hadlayn karaa waana u ballan qaadaynaa ilaahayba wax ballan qaadi karaa ilaahayba haddii aan laga waayin aada iyo aadan u taxadarinay una dhuufoonnahay waana wada warqabaa inay ammaankeedu aada u sugan yahay magaalada dhuusmareeb la yidhaahdo aad ba ammaankeedu u fiican yahay una hagaag waxaa sii xoogaysanaya dadka isaga barakacaya degmada buulaburta ee gobolka hiiraan iyadoona la sheegayo dadka inay ka baqdi qabaan hajabaado saacadihii lasoo dhaafay kaga imaanaya al-shabaab taasoona ku aadan inay dili doonaan cid waliba ay ku arkaan ayagoo wata raashinka gargaarka ee laga bixinaya degmada buulaburta ee gobolkaasi dadka ayaa haatan waxay sheegeen inay raadinayaan meel ay ka heli karaan nolol dhaanta midda deegaanada ay ku sugan yihiin gaar ahaan degmada buulaburte waxayna sheegeen in dhibaatooyin aad u xoogan haatan ay la soo diristay dadkan ayaa waxa ay sidoo kale baqdin ka qabaan waxyeello ka soo gaarta oo dagaallo marmaha mararka qaar ka dhaca gudaha degmada buulaburte kuwaasoona u dhexeeya al-shabaab iyo ciidamada midooda afrika iyo kuwa dowladda isku dhinac ah oo fariisimo ku leh qayb ka mida gudaha degmadaasi degmada buulaburte saddexdii cishee lasoo dhaafay waxaa ka soconayay dibadbax xoogan dibad barakac xoogan oo ku aadan dadka oo iyagu ka baqanaya waxyeello ka soo gaarto iyo hanjabaad sii badanaysay maalmihii lasoo dhaafay taasoona ka imaanaysay dhanka ururka al-shabaab oo ku aadan diidista gargaarka laga bixinaya gudaha degmadaasi maxkamad ku taalla dalka maraykankana waxaa ka soo muuqday laba muwaadin soomaali ah kuwaasoo lagu eedaynayo ama loo haysto eedayn ka dhanaa burcadbadeednimo waxayna labadani ruux mid ka mida u qirtay inuu asigu afduubtay doon dalxiis ah oo maraysay biyaha gacanka cadmeed waxa uuna sheegay in lagu qasbay ka mid ahaanshaha kooxda burcadbadeedda ah labadani muwaadin ee soomaalida ayaa haatan waxaa lagu maxkamadaynayaa gudaha dalkaasi maraykanka waxayna haatan ka soo hormuuqanayaan maxkamadka gadaal markii xukunno hor oo ku dhacay ay ka qaateen raacfaan waxaana la sheegayaa ama ay sheegayaan qareenada u doodaya labada muwaadin ee soomaalida ah inay yihiin kuwo qasbana xilligii ay qaybta ka ahaayeen burcadbadeedda soomaalida warkii oo aad kala socoteen raadi wardheera khiyaarta aynu jecelnahay waa naga intaa waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmaynana sidaa iyo nabadgelya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh